iyadoo mahmaayad doqonkaa soo qaadeen waxay dhahan doqoni inta badan waxay ka soo wada qaateen heesaa hees heesaa qaar oo doqoni qiiq kama kacda daamashii meermeerisa heestii ay ku jirto kale qiiqan inay iska dee shido ama dibadda uga baxdo intii kariweydun bay daamashii meermeer kole dhinacan bay uga jeesan kolna dhinacan kale buu jeesan doqoni doqoni meel lagu kaftamay in lagu kala tegay moodaa bay dhehen haddii waxyaroo muran ama dee asxaab ahaan hadal yar laysku turturayo kaftana ama meesha ka dhaco doqonta waxay mooda in meesha had kadib lagu wada kala dhegto oo laysku laayba doqoni meel lagu kaftamayo in lagu kala tegay moodaa waxay dhahaan doqoni doqoni shirka oo loo dareeray inbay dacal martaa buuri macnaha hawl iyadoo hawl lahayo buu is odhan maayo war meesha maxaa laga helay eegteeda waa iska ag maraysaa un doqon oo ama maayo adoo doqonka waxiyeen waxay dhaheen doqonku ninka doqonkii wuxuu dhin doqoni sokeeye male bay dhahan saddex hilib sooriye male socod raaxo male doqonina sokeeye male waxay qofka doqonka isagoo cideedka kan lagu diliyo war nin maxay galay isagaa doondoontee qaraabo ahaan macnaha wax kuugu qaban maayo bay dhaheen hilibkuna sooriye male socodna raaxo male waxay dhaheen doqonku dhima wadka horti ayuu toban jeer buu dhintaa bay dhaheen laakiin ninka geesiga hal mar unbuu dhintaa waayo waxaa dhahaa sida qofkii doqonkii marxalad kasti meel kastoo la joogay waxaan loo baahnayn baa odhanaya sharaftiisa halkaasi ku dhimasay doqonku dhimashadiisa horteed buu toban jeer sii dhintaa bay dhehen geesiguna hal mar unbuu dhintaa waxay dhahan waxay dhahaan doqonimo dhiman bay ku faantaa macnaha qofka doqonkii isagoo marxalad xun galay ayaa waxaa laga yaabaa inuu marka oo maadaama uu soo badbaaday wuxuu dhaheen anugu wixiisa ahaaban ka badbaaday doqonimo dhiman bay ku faantaa bay dhaheen ooma iyo sidoo kale waxaan doqontii alla la jiraa faanta nina uu ilaahay badbaadiyey unbaa faan waday waxay tiraan doqon alla taqaan lagama gar helo waxbuu qofkii doqonka iniga marxalad ama wax dee sharxad u baahnayd ama kadoodi yar u baahnayd baad weydiin hadduu mar ilaahay garana sistoraa ilaahay waxaan mu yidhin buu ka odhan doqon alla taqaan lagama gar helo ka odhanayaan bis ilaahay muu yidhi warmeed xaalad ahaan nolosha markaas ilaahay mu odhan sidaasuma ka odhan doqon alla taqaan lagama gar helay ka odhanay inta hore waa haysto muku dhegayaa wax ka dambe kaama dhegaysanayn waxaa dhaan doqoni waxaa dhaan doqoni nin doqonta waxaa dhan usha garabta ku agdhufo haddii ay garan weydana gosha u geli waxay ka wadaan qofka markaad qofka doqonka wax u sheeg oo saas hadduu hore u fahmi waayo marka dambe dee caadiba ugu sheegay meesha doona ha jooge usha ku agdhufo doqonta usha ku agdhufo haddii ay garan weydana gasha u geli bay dhaha